soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
xeerlaaliyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed sheekh cusmaan ayaa waxa uu maanta magaalada kismaayo ka daafuray kulan looga hadlayey ka hortagga tacadiga ka dhanka ah dumarka kulanka oo socon doona muddo laba maalin ah ayaa waxaa furitaankiisa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka dowlad goboleedka jubbaland qaar ka mid ah haweenka degmada kismaayo bahda garsoorka jubbaland waxa uuna xeerlaalyaha kulankaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanayso oo uu uga hadlayey sidii loo xakameyn lahaa tacadiga ka dhanka ah dumarka maanta kulamadii hore maanta waxaa aaminsanahay inuu ka dugan yahay sababtoo ah waxaa joogo ciddii shaqadan markuu tacadi dumar ama nooc kasta uu yahay markuu dhaco ciddii la horgeynayey go-aanka gaaraysay shaqadaan qabanaysa maalin walba weliba waxaan rabaa inaan si gaar u xuso xeerlaalayaashii iyo garsooryaashii arrimahan si gaarka ugu shaqeynaya ayaa halkaa fadhiyo marka waxaan rabaa inay dumarka halkan joogo iyo tiimka u ololeeyaba hay-adda iyo wasaaraddaba inaa wixii markaa aada haysaan maxale garsooryaashii iyo xeerlaalayaashan dhegeystaan haddii caqabado jira caqabadahaas la dhegeysto halkeedan la gaaro annagu waxka xafiiska maalin walbaan waxaa u joognahay maxaa la yidhahdaa tacdi ujoog baan nahay tacdi ujoog waxaa ka wadaa maalin walba oo aan soo kallahno oo aan xafiiska nimaado waxaa noola keenaa cid dhibana ah iyo cid eedaysan ah dhibanahaas ha loo geysto dhaawac ha loo geysto kufsi ha loo geysto maxaa la yidhaahdaa dil ha loo geysto dhaac ha loo geysto wax doona u noqdo laakiin maanta waxa aan ka wada hadleyno waxa aan ka shaqayno garsooriyaashii xeerlaalayaasha ka shaqeyn qayb ka mid ah qaybtaas waa maxay difaaca xuquuqda haweenka ama ka hortagga tacdiyada dumarka marka horta sidaa la socda oo maalin walbaan maalma haynaa hadda shalay warbixin baan siinayo tiim oo warbaahinoo ii yimid lixdii biloodoo lasoo dhaafay xafiiska xeerlaalayaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland waxaa soo gaaray tacdiyadu dumarku kala dugduwan yihiin nooc badan baa loo geystaa laakiin markaa kufsiga kasoo qaado laba iyo toban kiis baa soo gaartay laba iyo tobankaas kiisoo kasoo gaartay ma aha laba inta keliya dhacday waxaan aaminsanaha boqolaal dhacday laakiin inta xafiiska soo gaartay ee booliiska ay soo soo maray ee hadda xabsiyada ku jiro qaarna ay xukun sugayaal yihiin qaarna la xukumay waa intaa marka ogaada tacdiyada dumarka loo geysto kufsigu waa qayb ka mid ah bis waxaa loo geystaa jirdil waxaa loo geystaa maxaa la yidhahdaa sumcad dil waxaa loo geystaa gudniinka fircooniga waxaa loo geystaa maxaa la yidhaahdaa dhaawacyada caadiga dadka gaaro jirdilka wax kasto qof bini aadan soo gaaraa gaar ha dayacid caruurta waxaasoo dhan way ku dhacaan laakiin haddana waa kufsiga wax loo geysto waxa uu xun waay qofka waxaa waay noloshiisa iyo mustaqbalkiisa oo dhanba la baabi'iyey nuur muxiidiin cali raad yahay telefishinka dalsan magaalada kismaayo waa yahay waa mahadsantihiin bismillaah alxamdu lilaah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sala allahu alay slam wabacd waxaan halkan salaan qiimo badan uga soo gudbinayaa gabdhaha reer degmada hodon ee sharafta leh la'aantood waa waa inaysan waxba ka qabsoomi lahaynin waddadan iyo degmada dhallinyarada runtaayuuna sidoo kalean ugu mahad celinayaa mas-uuliyiinta ka qayb qaadatay mashruucan horumarintiisa ugu horreeya brofesor tooxow shirkadda horyaal iyo hay-adaha amniga iyo maamulka degmada intaba waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin man lam yashkur innaasa laa yashkur illah uri rasuulka calayh salaatu wasalaam ciddaan dadka ku shukrin allana kuma shukriso ilaahay wuxuu yidhi lain shakartum laasiidannakum haddaad igu shukrisaan waan idin siyaadinayaa haddaan ilaahay ku mahadinno degmadahoodan kulligood antarloog iyo waddo laamiyay noqonaysaa waxaa waxaa hubaa haddii ilaah yidhaahdo dad badan way masayri doonaan degmada hodan markaasay dhihi doonaan gobolka banaadir hodan law dhiso waayaa laakiin waxaan u sheegaa hodan idaas dhiso wayso annaguna waa garab taaganna cid wax qabsanayso laakiin kuwa hurdo hurdada ku jiro hurdada waa ciddaan ka kici karana waa ka kicinaynaa ciddaan ka kici weynana waxaan leenahay markaad ka soo kacdo naga daba imaad marka waa ku mahadsantihiin waa mahadsantihiin odayaashiinna aqoonyahankiinna culimmadiinna dhallinyaradiinna gabdhihiinna intaba waxaan idinkula dardaarmayaa dalkaaga ku dhiso hal doolar aan wa dhisanno waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo dowladda maanta joogto waa dowladdii horumarka waa dowladdii amniga waa dowladdii dib u xuraynta dalka waa dowladdii kaabayaasha dhaqaalaha waa dowladdii dhisidda aqoonta marka haddii ilaa yidhaahdo garab haddaad siisiin horey u socohay haddaad garab siisi weyno waa ku faysaa marka garabkiinaa loo baahan yahay waxaan kaaga mahad celinayaa inaan maanta joogno xaaji baasto oo aan ogsoonnahay siday ahaa jirta isagu ka dhawaajiyey guddoomiyaha degmada hodan ilaa degmada taleex ilaa xayaaday jidka taleex intaasba haddana siduu codsaday guddoomiye xasan ilaa iyo halkaasaad gey doontiin insha allahu hodan waxa waaye waxay caan ku tahay horumarka iyo isdhisidday caan ku tahay
kulan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee beesha cabdulle galmaax ee degta qeybo ka mid a dowlad goboleedka hirshabelle ayay kaga hadleen warar muddooyinkii ugu dambeeyey la hadal hayay kuwaas oo sheegayay in beeshani ay abaabulayso waxyaabo ka dhana ammaanka dowlad goboleedka hirshabelle iyo guud ahaanba deegaanada gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid a odayaashii goobta ka hadlay waxa ay sheegeen intaasi ay tahay mid waxba kama jiraan islamarkaana beeshu ay isugu tagtay mid ka mid a kulan dhaqameedyada sanadlaha ah oo ay beeshu qaban jirtay waa kuwan qaar ka mid a odayaashii dhaqanka ee goobta ka hadlay taqaanaa inta cabdulle galmaax aa isu yimiday wuxuu isugu yimiday arrin jirta awgeed waxaana mataqaannaa aniga curadkiyaa nahay waxaana wakiil ka ahay nabadoonka guud oo mataqaannaa beesha waxaana ku soo dhoweyhaa akhyaarta kale beeshu waxay degtaa meesha la yidhaaho maxamed saciid yaceel dhambacaad iyo xasan geediye degaan kulan daceed iyo ammaankan ku qabeenaa waxyar laga sheegay oo layidhi waxay suubihayeen wax kaley ahaayeenaan maqalnay inaan qof magac dhowna ma rabno inaan war xalafna sheegna ma rabno in wax aan dulmina ma rabno inunkuna in nala dulmiya ma rabno waxaan rabnaa sidaas awgeed dadka derisna waa nahay ahalna waa nahay qaraabana waa nahay derisnimada iyo qaraabadan in la ilaalishaan rabnaa nabadana waxay ka imaan kartaa dadka deriskaa in wax walba ay isla og yihiin haddii waxaadan ahayn lagaa sheego waxaa la yidhi adigoon dembiba gelin haddii godob lagaa arko mahmaaya ahaa jirta adigoon dembiba gelin illee waad ka gubataa marka waxaan rabnaa war-saxaafadeedkaas kooban oo hadda la akrin doono waxaan rabnaa inaanan nala kuxadgudbin inaan dadka kuxadgudubna ma rabno cabdille galmaax sida hadda iga horba loo sheegay wuxuu tabanayaa war aan la helin wuxuu yahay wuxuu yahay oo naloo sheegay annaga inna la yidhi cabdille galmaaxa meel heble ku kulmaaya haddaan kulmayno ummaddu mihay rabtay ku kulantaa waddankaynana kama bixin mana rabno inaan qof muslima aan wax u dhinno inna loo dhibana ma rabno waxaan rabnaa aan u sheegaynaa saxaafadda iyo wixii ay astaahila oo dawla u leeyahay waddanku akhyaar uu leeyahay wax walba uu leeyahay dadka aan deriska nahay annagu waa badan yahay dad badan aan deris la nahay ugu dambeyn kulanka waxaa laga soo saaray war-saxaafadeed dhowr qodob ka kooban waxaana warbaahinta la wadaagay nabadoon axmed maxamed cali sowkaanti taarikhdu markay eheeday sagaalkii bishii waa laba kun labaatan saddex ayaa beesha cabdulla gammaa waxa ay kulan soo jireen ah ku yeelatay deegaanada ay degto gaar ahaan dhambacaado markay ay kulanka isugu yimaadeen ayna waxna ayaa waxaa warbixin been ah dowladda hirshabeelle iyo tan federaalkaba gaarsiiyey dad aanu naha diris walaal oo ay dhahayaan cabdullah maanta dhambacaa isugu tegey waxayna ku sameeyeen waxa la yidhaahdo yacni ciidan uruurin oo shabaab haddii alla idmaayo lagu abuuraya dhulka deegaanka dhambacaado iyo meelaha ku dhadhow haddaba cabdulle isagoo ka duulaya warkaas been abuurka ah waxay shirkan jaraa'id yacnii saxaafadda iyo dhammaan inta haddii aad la dhegaysataba ay u sheegayaan oo u caddaynayaan warkaas unagu been abuur yahay shabaab aanan caddeeye cabdulla idmaayo uusan horkacaynin shabaab inaan la dirirno ayaan u taagannahay inaan soo hoosaasinno uma taagnin
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahel yaabaa talalhel